markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka salaamaha waxaa wada jir u soo jeedinaya caashi ibraahim iyo nuur xasan nuur
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen waa barnaamijkiinii waa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan nuurow dhambaallada aan u yara kaadsanno waxaan ku bilaabaynaa heestan aan filaya inay dhegaystayaal badan oo barnaamijkan dhegaysanaya inay si weyn uga heli doonaan
cakuya jacaylka macaasiya cidlaha idhige macawaansada mase waan cilaala cidla ceyrsilaan kacabadaye allahayo allahayo cidii bixi martigaadaan codayn caawa caawaadan soorayn calaf waa halkiise waa la sii caraabsha martigaadaan codayn caawa caawaadan soorayn calaf waa halkiise waa la sii caraabsha imisaan cudoonin cawdka iyo fooraha imisaan cudoonin cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana u cuskugay daraada imisaan cudoonin cawdka iyo fooraha imisaan cudoonin cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana u cuskugay daraada aad ka fududahay kolley kuma canaadeen caku kuma idhaahdeen waa curaade kori caanbixyartaan cudbitaan lahaasow caris ma marin waa curaade kori caanbixyartaan cudbitaan lahaasow caris ma marin maxaan kaa cadgoostaa ama kuu cagaaga maxaan kaa cadgoostaa ama kuu cagaaga cudbiyey abbaayoy abbaayoy maxaan kaa gacaaga maxaan kaa cadgoostaa ama kuu cagaaga maxaan kaa cadgoostaa ama ku cagaada cudbiyey abbaayoy abbaayoy maxaan ka gacaaga casir garte oo mani caawi caawinaad u baahnayd haddaad cidhid ku kulantaan ceelkaasoo ma geysin casir garte oo mani caawi caawinaad u baahnayd haddaad cidhid ku kulantaan ceelkaasoo ma geysin waad iga cararaye cosob raadinaaye waad iga cararaye cosob raadinaaye haddaad ila colowday caradu way iska badan tahay waad iga cararaye cosob raadinaaye waad iga cararaye cosob raadinaaye haddaad ila colowday caradu way iska badan tahay inkastood cayuufiyo caruurtaad ka fududahay kolley kuma canaadeen caku kuma idhaahdeen calcalyada biyaha ceegaaga gee cisitaan lahaasow imaa cajabin calcalyada biyaha ceegaaga gee cisitaan lahaasow imaa cajabin waa tahay aan intaasi ku dhaafno heestaasi cudbi iyo fanaanka maxamuud xaaji cali geybarow dhambaalku ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray caasho dadka kale ah istaahil jaamac qudhac iyo cabdi jaamac qudhac xasan maxamed cabdilaahi iyo deeq maxamed cabdilaahi abti caydiid xidhe iyo hooyo nuure xidhe waxaa kaloo ku jira sabaad yuusuf cabdilaahi iyo nimcaan jaamac maxamed eh, cabdiraxmaan shiini iyo gaas jaamac qudhac iyo maxamed jaamac qudhac dhammaan asxaabtani oo kala jooga burco iyo magaalooyin kale waxa ay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cumar qudhac iyo xamde axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burc ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu wuxuu yidhi waa axmed aadan oo jooga beled xaawo waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi dadka kale ah oo iyo farxiyo maxamed oo joogta ethoobiya gaar ahaan boqol maayo iyo sidoo kale abti aadan maxamed isna waxa uu joogaa beled xaawo waxa uu leeyahay labadooduba waa salaamayaa waxaan leeyahay meeshaad joogtaanba nabad bashbash iyo baraare ku jooga annaguna waxaan leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka nuur heesta labaad ee aan dhegaystayaashu u hayna caasho waa heesta jiirdabac waxaa codkeeda macaan nagu soo gaarsiinaysa fanaanadda farxiye cali faarax
ma jiibsado sida xidka juuqu dhowr hurdo kala jarmaadne inayaho ma jiibsado sida xidka juuqu dhowr hurdo kala jarmaadne dhanka adiga jirtabay jeedaalada indhuhu kala jitay baalkuye dhanka adiga jirtabay jeedaalada indhuhu kala jitay baalkuye jinaanahay insi kula wadaagto ku jeclaatay adige shir dabac walaalo inaan kula jinaanahay insi kula wadaagto ku jeclaatay adige shir dabac walaalo inayaho jidhiidhico laygu wada jejabiyo jarta igu xumaate inayaho jidhiidhico laygu wada jejabiyo jarta igu xumaate jirada darada jidinkay qalalaya jalkii qaadan waaye jirada darada jidinkay qalalaya jalkii qaadan waaye inaan kula jinaanahay insi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabaca walaalo inaan kula jinaanahay insi kula wadaagto ku jeclaatay adige jir dabaca walaalo inayaho ma jiibsado sida xidka juuqu dhow hurdo kala jarmaadne inayaho ma jiibsado sida xidka juuqu dhow hurdo kala jarmaadne dhankaadiga jirtaabay jeedaaladaindhu kala jitay baalkuye dhankaadiga jirtaabay jeedaaladaindhu kala jitay baalkuye inaan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige shir dabac walaalo inaan kula jinaanahay jinsi kula wadaagto ku jeclaatay adige shir dabac agowo
waa tahay waxaan filayaa in aad ka wada bogateen heestaasi la yaabka lahayd ee jiirdabac waxaa ku luuqeynaysay allah u naxariistee farxiye cali faarax haatan aan ku laabanna dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaa noo baaqay dadka kale ah cabdiraxmaan yuusuf cabdilaahi iyo mustafe yuusuf cabdulaahi iyo cali yuusuf cabdulaahi cabdiqani yuusuf cabdulaahi iyo iid yuusuf cabdulaahi iyo sidoo kale cabdixakiim yuusuf cabdilaahi dhammaan asxaabtani isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan faysal yuusuf gaas iyo marwadiisa xamde yuusuf cabdilaahi oo wiil ugu dhashay tuulada jiiqle oo ka tirsan degmada gaashaamo wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxaan leenahay noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waa tahniyad dadka dirayana waxaa ugu horeysa iqro maxamed cali waxaa kaloo dhambaalka kula jira zahro maxamed cali iyo faadime maxamed cali iyo khatare maxamed jaamaac iyo faadime ibraahim barrow hindiye dhaqane salmo maxamed cabdulaahi iyo amaal maxamed jeelle xiish baa la yidhi iyo saleybaan xasan iyo cabdiweli faarax iyo ogaas siciid bashiir iyo ibraahim shaahiyo baa la yidhi iyo yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi khadiijo xuseen iyo cabdinuur maxamed cali oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dhagaxley gabadhaasi waxaa loo bixiyey caasho cabdinuur maxamed cali ducada waa dhankiina baa layidhi caash waxaan leenahay soo weyno woo noqo tii soo barbaartaa oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacdaa allaha kaa dhigo aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan usoo qabanayno waa heesta dulqaad iyo codadka labada fanaan maxamed suleymaan tubeec iyo marwe maxamed
iyagoo dan qudha wadaba midba doorsimoodahay ey dulqaada adigunay
wadacadda la rahaacahay aday daagay markii horay wadacadda la rahaacahay aday daagay markii horay dumarna fiira laga rohole wanse kaa digtoonahay waxba dulqaadahay oo dhane
diriyo walaalnimoey dadnimaan wadahaagnahay diriyo walaalnimoey dadnimaan wadahaagnahay nininabtidaha cadaho damqadaan kumahoodahay waselaygu kahadiray
markiyaan dadahiisnahay enawada u duhubnahay markiyaan dadahiisnahay enawada u duhubnahay ee andaare macaha shaqaye wadigii guddigaa yidhiye nafsigii ma kula digaye
sida diidid ka buurahay ama dhagax dulaheed yahale sida diidib ka buurahay ama dhagax dulaheed yahale dundumaad malaha tahay hadalaka madahadegol wadidaalinahay sahay
onindaabee cadlahaanahay hadalku ka dahadegoy unindaabe cadlahaanahay hadalku ka dahadegoy ekiyaanan doonahay uu isii dulmaraayahay dib dambay sahay odhane
dadku istiidahayo oo dabadeed heshiiyahaye oo dadku istiidahayo oo dabadeed heshiiyahaye iyagoo dan qudha wadaba midba door simoodahay ey dulqaada adeegunay
odacadda la raacahay aday daagay markii horay odacadda la raacahay aday daagay markii horay dumarna fiira laga roray wanse ka digtoonahay waxba dulqaadahay odhane
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray ciise jacfar sheekh iyo axmed jacfar sheekh suleymaan cabdulmaalig maxamed iyo yuusuf cabdiraxmaan cabdiraxmaan xikam cabdulaahi abshir iyo aadan cabdulaahi cali maxamed fadal mucalim iyo daa'ifa cabdulmajiid mucalim aamine yuunis cabdulaahi iyo rushda mucalim cabdulaahi iyo hooye faadumo keerow aadan dhammaan dadkani oo isku duuban waxa ay halkani hambaliyo meher uga dirayaan cabdisalaam jacfar sheekh iyo sucaade yuunis cali oo dhowaan meherkooda u ka dhacay deegaanka toos weyne ee gobolka bay waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhammaal kale oo qurux badan oo tahniyada waxa uu naga soo gaaray roodo aadam ibraahim iyo khadar aadan ibraahim iyo mushtaaq aadan ibraahim waa dhammaan ilmo aadan ibraahim xamdaa ku jirta iyo sidoo kale hooye xaliimo ibraahim iyo hooye faadumo aadan xuseen cabdulaahi axmed iyo isra cabdulaahi axmed iyo sahra cabdulaahi axmed iyo sidoo kale naciima maxamed iyo xasan cabdulaahi axmed iyo cabdirasaaq anshax iyo rooda axmed maxamuud dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jirta ayaan axmed maxamuud iyo xaliimo jaamac xirsi iyo deeqo maxamed yuusuf iyo faadumo maxamed yuusuf sahra suleymaan ibraahim iyo ugu dambeyntii baa la yidhi cabdiqani suleymaan ibraahim dhammaan dadkan waxay kala joogaan ingiriiska norway jarmalka ethoobiya iyo somalilan waxaanay tahniyad meher oo farxad leh u dirayaan cabdulqaadir aadan ibraahim iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi fahiima cabdulaahi xasan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco iyaga oo kala jooga wadamada jarmalka iyo ingiriiska yahay taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii december ee sanadka laba kun laba iyo labaatanka waxaan leenahay bay yidhahdeen barakooba annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah dhammaan ilmo jaamac muuse bile oo kale ah hodan jaamac muuse iyo sucaad jaamac muuse cumar jaamac muuse xaaskiisa iyo caruurtiisa doctor daahir jaamac muuse daljir maxamed jaamac muuse iyo nuuridiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan axmed cabdiraxmaan iyo deeqa xasan axmed oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay axmed iyo deeqa allaha idinku arsaaqo owlaad baariyaal ah gurigiinana gurinagi dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo maxamed cali caalin iyo xaliimo ciise maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo nimcaan jaamac iyo suuri maxamed iyo sabaad maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin gaarsiinayaan maxamuud aadan iyo hodan axmed oo wiil gu dhashay magaalada burco waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta afraad ee barnaamijka nuur soo qabo caasha heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doonaa waxaa si wada jir ah ugu luuqeynaya fanaaniinta faarax siidow faarax iyo sitey maxamed sheekh qosol wanaag heestaas ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
dibyaalan ku soo raree dahabkii qalinii deeq waxii dalka yaal aan kuu soo diree aan ii soo dooro dibyaalan ku soo raree dahabkii qalinii deeq waxii dalka yaal aan kuu soo diree aan ii soo dooro duqaan iska diida baryay anaa dayara dadaalay duqaan iska diida baryay anaa dayara dadaalay daarweyn inaan ku dhisa dhamacayga ku yaal daacadii waaye haddu qumoogin dowlaay aan ii soo dooro daarweyn inaan ku dhisaa damacayga ku yaal daacadii waaye hadduu qumoobin dowlaay aan ii soo dooro
duqaa'i roomadii
Thank you.